iyadoo weligaa dalka ku jiraan xaalado adag oo ay wajahayaan bulshada beeraleyda, xoolo-dhaqatada iyo barakacayaalka ku nool magaalooyinka iyo weliba degmada Bartdal ee gobolka Bay-Dheeraye waxaana ka mid ah hay'ado caalamiga ah oo ugu horreeya OCHA iyadoona hawlgelaya xaaladda guud ee degmada iyo barakacayaalka ku nool degmada si loo qiimeeyo nololeeya maamulka degmada oo la dareeriya wafdigan iyo dadka barakacayaalka xog waraysiga baahiyaha iyo qabanka si war looga qabado walyaabo iyo baahanyihiin maadaama hadda jiraan biyo yaraan xaalado dhinaca caafimaadka iyo hunguri yaraan kureed markii waayeen roobabkii la sugayay booqashada kureed iyo weliba warbaahinta la hadlaya guddoomiyaha degmada Bartdal Maxamed Isxaaq Carcase wuxuuna ku warbixiyay ujeedka safarka hay'adda OCHA iyo weliba uu safariin u sandiray hay'ado kale ee ka shaqeeya samafalka iyo ku qayb qaadashada war u qabadka dadka tabaalaysan maanta waxaana soo booqday wafdi ka socda hay'adda OCHA oo u kurgelaya xaaladda degmada Bartdal ka jirto degmada Bay degmada Bartdal ee gobolka Bay waxaa ka jiro xaalado badan ugu horeyso abaaraha deegaanada koonfur galbeed ay qabaan maadaama degmadan ay baaxadeeda ku tiirsaneyd beer beerihiina ay sanadkan waxba ka bixin ilaa sanadihii horeba waxaa u dheer tahay oo degmada degmooyin kale aan kaga duwannahay fataxaado badan oo soo noqday oo dhibaateeyey degmada qayb ka mid a waxaan kaloo la wadaagnay bulshada oo soo barakacday in ay helaan dib-u-dejin maadaama ka degma ahaan aan dhul baaxad leh aan annaka aan hayno aan u sharciyeynayno oo abaartan soo noqotay oo baadkooda iyo dhibaatada markii aan kasoo carray degmada ku sugan hay-adda waxaan la wadaagay waxaan la wadaagnay xaalada u kurgelayay in dadkaas aan dhul u hayno oo haddii wax loo helo dibadjin loo helana ay ay ay toos waa in ay toos u degaan waxaan kaloo ka codsanay in maaragtay dadkan waxaan kor laga keenay ma in shaqo abuur loo sameeyo si ay oga maarmaan sugitaanka waxa ay sugayaan marka haydaha aan oga mahadcelinaynaa booqashada ay maanta aada noogu imaateen oo ah booqasho rasmi ah oo aan oga mahadcelinay haydaha ugu horeysa oja oo mishinkan hadda iyada u weyneyd waxaan inka sugaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo in waxqabad iyo iyo iyo iyo baahida ay bardaar taaliyaado la wadaagtaan haydaha kale oo si toos ah wax looga qabto dhibaatada bardaal kusoo noqotayna ka maamul ahaan annaka waxaan diyaar u nahay wax kasta oo caqabad ah oo ku aadan inaan kala shaqeyno haydahaas in aan watan iyo shacabka annakoo kaalmaysanayn aan waxyaalo badan siaan horey iskugu daynay oo ogtihiin degmada bardaal inay ayada isyalqaan iyo waxyaalo badan ay ay ayada samaysatay haydahana waxay aada u rabaan in waxbaan intaan aan haystaa intaan hanoogu daro annaka reer bardaal ahaan maamulkii shacabka iskaalmaysanay waxaan sameysanay in loo xoojiyaan rabnaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin barakacayaalka ka dhaqanka degmada Bartdal ee gobolka Baaya ayaa weliba saameyn ku weelatay abaarta dalka ku jirta waxaana saytii oo la noolaa daruufo shir duwan ah iyadoona sanadkuna beerasho si fayla ninka bana dalagyadii iyo beeradenga